dhowaan baarlamaanka jubbaland ayaa wax kabedel ku sameeyey qodob ka mid a dastuurka jubbaland islamarkaana kordhiyey muddoxeleedka dowlad goboleedka jubbaland haddaba waxaa soo baxayey in aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda jubbaland ay ku kala aragti duwanaadeen go-aanadaasi uu baarlamaanku qaatay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kow iyo labaatankii bishan ayaa baarlamanka jubbaland waxa uu wakhti korrin u sameeyey muddoxileedka maamulkaasi gaar ahaan baarlamanka iyo xukuumadda taasoo ka dhigaysa muddada xilhaynta maamulkaasi inuu noqdo shan sano waxaana arrintaasi si weyn ugu kala aragti duwan siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka ka soo jeeda maamulka jubbaland kuwaasoo qaarkood ay diidan yihiin muddo kordhinta halka kuwo kalena ay soo dhoweynayaan rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ka soo jeeda maamulka jubbaland runtii muddo kororsiga ay ku dhawaaqeen baarlamaanka jubbaland ee dastuurka wax looga bedelay runtii waxaanu arkaa midaan wax badan soo kordhinaynin jubbaland waxaad moodaa runtii inay muddo dheer dhisnayd oo toban sano ka badan waxayna ahayd oo keliya degmada kismaayo oo keliya waxaad og tahay inaan jubbadii dhexe gacanta lagu haynin inaysan degmada kismaayo maamulin gobolka gado haddana gobolka jubbada hoose ay ka tirsan tahay degmada kismaayo inaysan jamaama maamulin badhaadha maamulin degmada xagar maamulin waxay u noqotay jubbalanta lagu sheego degmada kismaayo iyo degmada afmadow muddo toban sano ka badan oo iyagana labadaa degmo wax adeeg bixin dowladeeda aan laga samaynin oon iskoolaad dowladdu ay maamusho ka jirinin oo cusbitaallo lagu caawiyo dadka oo dowladdu iyadoo ay leedahay si jirinin mashaariic jirinin runtii waxaan u arkaa marka sababaha anigoo ka duulaya in marka baarlamaanka jubbaland uu muxuu ahay qodobkii sheegayay inay afar sano tahay muddada baarlamaanka iyo iyo iyo xukuumaddaba in muxuu ahay lasii badiyo oo sanad dheeriya lagu daro oy taa micnaheedu tahay laba sano hadda kadiba inay baarlamaanka hadda jira iyo madaxweyneha hadda jira axmed madoobe ay sii haynayaan sheegashada jubbaland inay iyagu madax ka yihiin runtii waa caqabad lagu sii dheereeyay dadka wakhtiga siyaasiyiinta ka soo jeeda jubbaland qaarkood ayaa qaba in muddo kordhinta loo sameeyey maamulka jubbaland ay tahay mid wax weyn ku kordhin karta horumarka iyo dibudhiska maamulkaasi sida uu ku doodayo cismaan xuseen bistoolo muddo kordhinta baarlamaanka jubbaland uu sameeyey aad baan usoo dhoweynayaa waayo waxasideeda baarlamaan jubbaland baarlamaan wixii xaq uu u leeyahay inuu baarlamaanku wax ku kordhiyo dastuuriyan isagaa la siinay inuu wax ka dhimo inuu wax ku kordhiyo markay fiiriyeen shantii sano ee dib u dhaca ahaa ee madaxweyne farmaajo uu waddanka hayay cunaqabatayntii uu saaray jubbaland oo xag xukuumad xag military ayay waxay doorbideen iyo abaaraha hadda jira in muddo laba sano ah ay wax ku qaban karaan oo ay muxuu ah waxyaabo badan oo ay ku hamineeyeen haddii ay qaban karaan ayagaana xaq u leh tan kale madaxweyne shaqaba kuma lahanba baarlamaanka ayagaa dastuuriyan shiray oo muddo shirayey go-aamiyey in muddada labada sane ay wax ku qaban doonaan ay ku kordhiyaan xukuumadda iyo madaxweynaha marka meeshii afarta sane aheyd baa shan laga dhigay dadkii aysan qad u fahmin marka waxaan soo dhoweyneynaa labadaas sane ay baarlamaanka jubbaland soo dhoweeyeen oo ay ku dareen wax horumarna laga gaari karan waddanka hadda dhibaatooyin fara badan baa ka jira maxamed cali gaagaale oo ka mid a aqoon-yahanada jubbaland ayaa muddo kororsiga maamulkaasi ku tilmaamay mid aanay ku qanacsanayn qeybaha bulshada muddo kororsigaasi waa muddo kororsi run ahaantii qaanuunka iyo dastuurka dalku yaalla uusan qabin waa muddo kororsi aysan ku qanacsanayn bulshada reer jubbaland iyo dadka soomaaliyeedba waa muddo kororsi ka jawaabaya dana shaksi ah ka jawaabaya weye waa arrin si qalad ah loogu kacay oo mas-uuliyaddeedana ay qaadayaan baarlamaanka jubbaland iyo madaxweynaheeda waxay ahayd in laga fekero in dadka reer jubbaland talada gacantooda lagu soo celsho in dadka reer jubbaland ay dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin maamul iyagu kasoo dhexbaxayo iyagoo gacantoodai ku dhistaan in laga fekera ayay ahayd ma ahayn in laga fekero mutakororsi iyo ku darsasho oo qawaaniinta dalka u taalla qaanuunka dalku yaalla uusan qabin in laga fekera ma ahayn ee ha laga fekero in talada dadka reer jubbaland gacantooda lagu soo celsho muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha maamulka jubbaland ayaa xubnaha soo dhoweeyey waxaa ka mid ah garaad cawaale maxamed oo ka tirsan waxgaradka jubbaland sanadka jubbaland ay ku darsatay aniga waxaan u arkaa inay ku saxan tahay maxaa yeeley jubbaland waa staid madax bannaan oo muddo badan soo shaqaynayey sanadka isku darsatayna waxaan u arkaa in wax badan lagu qaban kara oo dib u heshiisiin lagu qaban kara oo dadka laisku soo dhoweyn kara ayaanu arkaa inay tahay fursad muhiim aha u baahan in la taageero oo sabood la siiya waayo maalin kasta in wax la dumiyo waxaa ka fiican in wax la dhiso oo wax maaragtay la dhisaa ka wanaagsan marka aniga waxaan u arkaa fursad inay tahay oo wax badanna jubbaland ay qaban karto dib u heshiisiin ku qaban karto dadka isku soo dhoweyn karta aad baan u soo dhoweynayaa baarlamanka jubbaland ayaa dhowaan wax ka beddel ku sameeyey qodobada siddeed iyo labaatanaad iyo kan toddobaatanaad ee dastuurka maamulkaasi waxayna muddo kordhin u sameeyeen wakhtiga xilhaynta maamulka jubbaland oo halkii afar sano uu ka ahaa ka dhigaya in baarlamanka iyo xukuumadduba ay sii joogaan muddo shan sano ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho